staff.
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد waxaan kusoo jirnay walaalayaal kitaab alacima kitaabkii ka hadlayay cumdat alaxkaam waxaan soo gaarnay kitaabkii ka hadlayay adcimada waxyaabaha la cuno iyo waxyaabaha la cabo alacima walashriba waxaan soo qaadanay xadiiskii ka hadlayay xalaasha iyo xaaraanta inay cad yihiin dhexdoodana umuur mushtabahaada ay jiraan qofkii xaaraan mushtabahaadka ku dhacana xaaraan buu ku dhacay kii ka fogaadana diintiisii iyo cirbigiisibuu beri u noqday waxaan ku xiga xadiiska saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar waa xadiiskii anas ibni malik radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi anas anfajnaa arnaban waxaan cayrsanay arnab waa bakaylo wey bakaylaha ayaa la dhaha marka waan waan daba orodnay wey ka daba orodnay waa iska daba dhigay qof walbaa cayrsaday meesha la yidhaahdo bimari dhahraan mari dhahraan meesha la yidhaahdo ayaan ku cayrsanay buu yidhi radi allahu tacaala canhu marka qof walbaa daba orday fasaca alqawmu dadkiibaa daba orday qof walba ayaa cayrsaday falaqaw falaqabuu falaqabuu way daaleen luquubka waa daal weye wamaa masanaa min luquub markay daaleen wa adraktuhaa anigu waan soo qabtay oo waxaan aan sameeyey waan orodkaygii baan kaga daba tegey faakhadtuhaa waan soo qabtay faataytu biha abaa alxa abaa alxan ula imid fadabaxahaa wuu gowracay wabacaha ilaa rasuuli llahi sala allahu aleh wasalam rasuulka alle wuxuu u diray biwarikahaa biwarikihaa sinteediibuu u diray aw fakdihaa ama bawdadeedii faqabilahu nebiguna uu ka aqbalay xadiiska waxaa weeye saxaabada waxay cayrsadeen bakayle waa xayawaanka yarkaa marka markii la cayrsaday dadkii waa daba ordeen ord baa la iskaga daba dhigay waxaa anas baa maaragtay wuxuu yidhi aniga inta dadkii markay daaleen waan dhalin yaraaye ka daba ordaan soo qabtay abaa dalxan u dhiibay abaa dalxan ugu gowracay waana cunay nebigana qeyb baan uga darnay xadiiska marka waxaa laga faa'iideysanayaa arnabka ama bakaylaha inuu yahay xayawaan xalaal ah oo dayib ah oo wanaagsan ummadduna ay ku kulansan tahay inuu xalaal yahay nebiga sal allau alay wasalam oo hadiyadda aqbali jiray ama ha yaraato ama ha weynaato warigu waa sinta bakaylo waa wax aada u yar waana kii uu nabiguna amray sal alla alay wasalam inaan wax isu hadiyeyna si aan isu jeclaano qofka markuu wax haba yaraatee wax yaroo hadiyada uu kuu keeno waa waxay keenaysaa mawadda iyo maxaba dadka muslimiinta dhexdeeda ka dhex dhalata waana maqaasida shareecada qeyb ka mida weeye inay ummaddu isjeclaato qalbigooda isu furnaado qofkii hadiyad kuusoo hadiyeeyana waa qof maaragtay jacayl iyo mawadda iyo wanaag idin dhex marayo wey marka waxaa xadiiska meesha baabka u keenay waxaa weeye inay adcimada wanaagsane dayibaadka oo allah subxana watacaala u noo xayeelay uu arnabku ka mid yahay xadiiska saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan waa xadiiskii asmaa binta abi bakrin radi allahu tacaala canha asmaa binta abi bakr allaha ka raali noqday qaalad waxay tidhi naxarnaa waan gowracnay calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu aleyhi wasalam waqtigii nebiga farasan faras baan gowracnay fa akalnaahu waan cunnay wa fii riwaayatin wa naxnu fi lmadiina annaga oo magaalada madiine joogna ayaan gowracnay faraska wey farasku waa xayawaankan la fuulo marka xayawaankaas waa waxaa xadiiska ka muuqata inuu xalaal yahay ayib maxaa yeelay waan gowracnay tiri waktiga la joogana waa madiina cahdigii nebiga sal allau aleyhi wasalam nebiguna waa u qiray dabaxnaa farasan calaa cahdi rasuul fa akalnaa wa naxnu wa riwaayad kale odhanaysaa naxnu wa ahlu beytihi marka qofkii marka khilaafkeeda la yimaado waa daliil cad in looga helo weye culimo ayaa diideysa waa laisku khilaafsan yahay masalada laakiin xadiiska way ku caddahay inuu farasku xalaal yahay ayib waxaa jira marka wa waan gowracnay tiri fi waktigii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa qaar culimada ka mid a ay soo xujeystaan in lagu xarimay jihaadka markii lasoo la keenay in la yiri maadaama loo isticmaalayo fardaha jihaadka loo isticmaalayo yaan la gowracin arinta iyada ana waxay u baahan tahay naskigaasi taariikh iyo daliil laakiin sida hadda xadiidka ku cad waxa weeye inay banaan tahay in faraska la cuni karo marka waxay leedahay naxarna calaa cahdi rasuuli llahi sal lay waslam farasan fa akalnaahu waan ka cunnay oo faraskii waa cunnay xadiidka saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix waa xadiidka jaabir ibni cabdillaahi radi allahu tacaala canhu allaha ka raali noqday jaabir ibni cabdillaahi ana nabiya nebiga sala allahu aleyh wasalam nahaa wuxuu reebay oo xarimay can luxuumi alxumur alahliya dameeraha gurjooga ah dameeraha la dhaqdo hilibkooda ayuu xarimay wa adina wuxuu idmay fii luxuumi alkhayli dameeraha duurjoogta ah way wa adina fii luxuumi alkhayli dheh wuxuu nebigu adinay in la cuno fardaha hilibkooda walimuslim waxdahu muslim keligiis tii hore bukhaari muslim baa isku waafaqay muslim keligiis waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi akalnaa macnaha saxaabiga jaabir akalnaa zamana khaybar waktigii khaybar waxaan cunnay alkhayla wa xumura alwaxshi fardaha iyo dameer farowga wanah nabiyi sal lla alay slam nebiguna wuxuu naga reebay can alximaari alahli dameerka la dhaqdo marka xadiiska waxaa ku cad kii hore u adkeynayaa oo fardaha in la cuni karo ayaa ka muuqata waxaa kale oo xadiiska uu caddaynaya inay xaaraan tahay oo la xarimay dameeraha la dhaqdo oo dameerka ama maaragtay dadku ay wax ku rartaan biyaha ku rartaan dameerkaas asaga ah oo dameerka gurjooga la yidhaahdo waxa weeye lama ogola in la cuno waxaa kaloo xadiiska riwaayadiisa labaad ku cad dameerka la yidhahdo dameer farowga ama dameerka duurjooga ah oo dameerkan diilimaha leh oo dameer farowga zabraga loo yaqaano afka qalaad waxa weeye dameerkaas asaga ah waa maaragtay waa banaan yahay dameerna waa loo magaci wey wuu la wataa laakiin waa xalaal wey marka waxaa xaaraan kaa ah dameerka caadiga ah dameerka dameer farowguna waa xalaal farduhuna waa xalaal intaasaa xadiisku iskuu keenaya can luxuumi alxumri alahliya wa adina fi luxuumi alkhayli nebigu wuxuu idmay in la cuni karo dameer fardaha walimuslim waxdahu akalnaa zamana khaybar khaybarna waa waktigii la xarimay dameerkan la dhaqdo oo caadiga ah waxaa marka wuxuu leeyahy waqtigaas waxaan cunay alkhayla wa xumra alwaxshiy dameer farowga iyo fardaha wa naha nabiyu wuu reebay waktigaasi khaybar sala allahu alayh wasalam can alximaari alahli ximaarkii ahliga ahaa ee la dhaqanay wuu reebay xadiidka saddex boqol iyo toddobaatan iyo toddoba cabdullaahi bni abi awfa waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi asaabatnaa majaacatun waxaa nagu dhacday gaajo gaajo daran baana haleeshay layaaliya khaybar habeenadii khaybar gaajaana haleesho gaajo ayaa nagu dhacday waa markii hareereynta lagu hayay qoloyinka yuhuud ahaa ee khaybar degana marka gaajo adag baana qabatay falamaa kaana yowma khaybar maalin marka habeenadii weyn layaaliya khaybar wey maalintii markii la gaaray falamaa kaana yowma khaybar waqacnaa fi lxumuri alahliya waxaan ku dhacnay dameerkii caadiga ahaa ee ahliga ahaa ee gurjooga aha oo kaasaan qaqabsanay fantaxarnaaha waan gowracnayo gaajaana haysaye waa qalqalanay falamaa kallat biha alquduuru markii ay la kareen dheryihii dherigii lagu karinayay digsiyadii lagu karinayay markay kareen naadaa munaadii waxaa dhawaaqay mid dhawaaqaya munaadii rasuulillaahi rasuulka alle midkii xaggiisa kasoo dhawaaqayay oo ogeysiiska u bixinayay kaasaa dhawaaqay oo muxuu leeyahay anikfu-uu alquduura waxaad gembidaan ood afgembe afgembe u ridaan digsiyada warubama qaala inuu yirina waa suurtagal walaa ta'kuluu min luxuumi xumri alahliya dameerkan dameerka la dhaqda ah ha cunina wax la abuurtay shay an waxba ha ka cunina hilibkiisa hilibkiisa waxba ha ka cunina waktigii saxaabada ridwaanullahi tacaala caleyhim nabiga sal ly wasalam ay joogeen khaybar waxaa nagu dhacday gaajo adag buu yidhi cabdullaahi ibni abi awfa marka waxaa dhacday in markaasi ay suurtagal noo noqotay inaan helno dameer caadiga ah dameeraha caadiga ah waan gowracanay markaasna lama xaaraantinimeyn waxay marka bilaabeen digsiyadii inay ku kariyaan markii bahalkii bislaan rabo dadkana gaajo xun ay hayso baa lagu dhawaaqay waxaa la yidhi waa la xaaraantinimey nebiga sal lay slam ee daadiya gedigoodna marka dhulkay ku daadiyeen waxay ku tusinaysaa saxaabada bal u fiirsa si faan u suurayso gaajo ayaa haysa waa wakti xun oo aada iyo aada maaragtay u daran tahay oo ay intaasi gaajo ay ku joogeen waa bislaadayba bahalkii inta laga shaqeeyey oo la qalay oo la jarjaray horeyna loo cuni jiray baa lagu dhawaaqay waxaas waa xaaraane iska daadiya amarkii qaateen isla markiiba dhulkay ku daadeen gaajaana hayse iyo balan xoogaa ka cuna iyo midna ma dhicin weyn marka amarkii nebiga sal allahu alay wasalam bay horey ka qaateen wuxuu yidhi marka nebigana wuxuu yidhi hala daadiyo waana daadinay xadiiska saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed can abi thaclabata radi allahu tacaala canhu abi thaclaba waxaa laga wariyey allah ka raali noqde qaala wuxuu yidhi xarama rasuul allahi rasuulu ullahi rasuulka alle wuxuu xaaraantinimeeyey sala allahu alayh wasalam luxuuma alxumri alahliya hilibka dameeraha dameeraha gurjooga ah oo la dhaqdo hilibkooda ayuu nebigu xarimay wey intaasoo xadiis oo dhan waxaa ku soo aroortay in dameerahaasi la dhaqdo aanan hilibkoodu banaanayn aanan la cuni karin waana rijsi iyo qurun iyo najaaso waaye nebiguna uu ku tilmaamay xadiis kale xataa digadiisa inay najis tahay ay rijsi tahay waana shay la qurunsado oo mustakbas ah wey ayib maxaa yel nebigu waa kan dhahay fa inahaa rijsun waa kan xadiis kale ku dhaha way ayib kaadidiisa digadiisa dhiiggiisa intaba najis waaye waa dameerka loo yaqaano dameerkan caadiga la dhaqdo way culimmadu ha isku khilaafaan fardaha iyo markii laga hadlayo ayagana sida raajaxa inay xalaal yihiin oo bannaan yihiin ayaa ka muuqata wey xadiiska saddex boqol iyo toddobaatan iyo sagaal waxa weeye can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma cabdillahi ibni cabaas waxaa laga wariyay isagii iyo aabihiba allah ka raali noqday qaala wuxuu yidhi dakhaltu ana wa khaalid ibnu waliid aniga iyo khaalid ibnu waliid baa waxaan u soo galnay maca rasuuli llahi sal allau alay wasalam rasuulka alle oo la jooga beyta maymuna maymuna waa xaas nebiga mid ka mida wey ayaan usoo galnay asagoo gurigeedii jooga ayaan usoo galnay fa utiya bidabbin waxaa loo keenay abeese lugoley maxnuudin la shiilay macnaha la solay maxnuudka waxaa weye marka inta dhagaxaan iyo maaragtay inta dabka la huriyo dhimbilo uu noqdo korkiisa inta hilibka la saaro dabka kuleelkiisa uu ku bislaado ayaa maxnuud la yidhahdaa waa wax la solay wey marka abeese lugoley la solay dabba waa abeesahaas nooc ka mida weeye waa midda oo dadka qarinto sunta ma aha waa midda caadiga ah midaasoo la solay ayaan u imid buu yidhi baan ugu usoo galnay iyada oo maaragtay loo keenay fa ahwa ilayhi rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulkii allebaa ayaa maaragtay gacanta usoo taagay biyadihi gacantiisa usoo taagay fa qaala bacdu niswati allaati gabdhihii fii beyti maymuna maymuna gurigeeda jooga qaar ka mid ah waxay dhaheen akhbiruu rasuula allahi rasuulka alle macnaha uga warramo u sheega bimaa yuriidu an yaakula wuxuu raba inuu cuno faqultu waxaan ku yidhi ta'kuluhu ma cunaysaa huwa dabbun waa abeeslugoley waxaan lagu keenay abeeslugoley la dubay weeye oo maaragtay la solay fa rafaca rasuulu llahi sal ly slam yaddahu gacantiisuu kor uga qaatay meeshii falam ya'kul marka ma cunin faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka allow axraamun huwa ma xaaraan ba abeeslugoleyda in la cuno xaaraan miya qaala wuxuu yidhi laa maya walaakinahu lam yakun biardi qowmi dadkayga meeshay degan yihiin ma aanay joogin oo lagama cuni jirin fa ajidunii acaafuhu waxaan maaragtay ishelayaa oon aan maaragtay isku ogaaday inaan aan diidahayo oo maaragtay saasoo kale ka icaafada waxaa la yidhahdaa shayga aada nacdo weye inaad cunto aada nacdo aad ka waswistoo kale ayaa la yidhaahdaa wey qaala khaalid wuxuu yidhi fajtarartuhu macnaha khaalid bin waliid markii nebigu sal allau alay wasalam arrintaasi uu la yimid oo uu maaragtay gacantiisa kala baxay baa khaalid wuxuu bilaabay inuu bahashi cuno waayo fajtarartuhu waan soo jiitay waan cunay buu yidhi macnaha aad baan soo jiitay fa akaltuhu waan cunay wanebiyuna nebigu sal lay slam yandur ilay wuu ifiirinaya wey maxnuudkana waxaa la yidhahdaa almashwiyi biradiif waa radiifka macnaha raranka bahalka lagu kariyo ayaa la yidhahdaa wey ayib waana waana xijaaratun maxmaa waa dhagaxaan la kuleelaya radiif la yidhahdaa wey la shiilo la macnaha dhagaxaan inta dab la geliye caddaaday oo dabkii aada ugu kululaaday kuwaasaa la yidhahdaa marka abeeslugoleydu xalaal xaaraan ma ahane waa xalaal nebigu muxuu u diiday waa shay aana uusan baran oo la qabsanin saa darteed naftiisiibaa maaragtay xoogaa yaraa ka diday laakiin waxa weeye saxaabadii oo cunaysa ayuu fiirsanayey saa darteed had deertan carabtu aaday u cuntaa waana maaragtay shay dayibaada wanaagsanay ka mid tahay qofkii rabana wuu cuni karaa kii kalena wuu ka tegi karaa sidii nebiguba uu ugu khiyaar geliyey sala allahu calayhi wasalam xadiiskaasaan ku simanaynaa insha allahu tacaala wixii ka dambeeyaan kasii wadi doonaa wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wcala ali saxbi ajmaciin